lacagtii oo saddex loo qaybiyey macnaha boqol waxa markaas yeelanaya murtahin oo dayntiisii ayaa looga gudaya xaqiisi boqolkaasuu ku tacalluqaya ninkii raahinka ahaana thulus ayuu yeelanaya kontonka ah oo murtahinku aanu ku tacalluqaynin haddii uu weladku ahaa masele ka marhuunta ana waa sidaas leeguun ayana oo ilmaha ayaa keligii la qiimaynaya isagoo maxduuna makfuul ah kadib ayaa maca hooyadii dabeedna lagu qiimaynaya inta dheeraad noqota ayay qiimaha weladku noqonaya wa rahnuljaani addoon unbaa ka buuxo meel walba ku jira wa rahnuljaani addoonkii jaaniga ahaa rahankiisu dhibaatada geysti iyo walmurtadi addoonkii ridoobay ka baycihimaa iibkoodii ayuunbuu la mid yahay wa rahnulmudabbari addoonkii la dibdhigay iyo walmucallaqi kii lagu xidhay cidquhu xornimadiisa bisifatin lagu xidhay sifadoo yumkinu ay suurtagal tahay sabquhaa inay ka horumarto xuluula dayni daynta soo gelidiisa baatilun wey cala lmadhabi madhab haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu addoon jaani ah oo cid dhaawac iyo waxyeello u geystay iyo murtad addoon ridoobay rahantoodu waxay la mid tahay ka baycima iibkoodii iibka addoonka jaaniga ah iyo iibka addoonka murtadka ana waynu soo marnay markaa waxay ahayd in aanu ansaxaynin addoon jinaayo geystay oo qoortiisa maal ku xidhmay maal ku tacalluqay qoortiisa kii laakiin masalan qawad qoorgoyne ay ku tacalluqday ama dimadiisa uu maal ku tacalluqay isaga iibkiisu wuu bannaanaa rahantiisuna way bannaanaanaysaa murtadka isagaa beyciisu waa ansaxayey iibkiisuna waa ansaxayaa waxaynu soo tilmaannay yacni waxaan addoonka marna waxaa la yidhaha raqabadiisu ku tacalluqaa oo waa loo iibiyaa marna dimadiisa ayuu ku tacalluqaa oo markuu xoroobo kadib ayaa loo raacaa taasina waxay ku kala timaadaa waxani masalan wa waxaan maal waxaan maalkani haddii uu ku yimi oo ninkan uu ugu yimi oo dilidan iyo waxaan uu ugu sameeyey bikayri ridaa mustaxiqihi yacni ninkii mutay ee lahaa waxaan raallinimo ahayn buu kaga yimi masalan wuu ka dhacay waxa uu adhigu ka laayen weeye xoolow ka dilay kaa waxaa la yidhaahdaa aan raalli noqosho ninkii mustaxiqiisa lahaa aan ugu imanin ninkan raqabadiisu ku tacalluqa oo waa loo iibinaya wey wixii biridaa mustaxiqihi ku yimaada masalan wuu la mucaamulado waxbaa laga iibiyo waxbaa la dhigo saaso saasay udhex marto qofkii raalli noqosha ayuu kaga yimi waxaa la yidhaahdaa yatacallaq bidimatihi dimadiisa ayuu ku tacalluqay horaynu usoo marno marka wuxuu leeyahay wa rahnuljaani walmurtadi ka baycihima yani kitaabku ixaaladaa in badan buu sameeyaa oo dee masalan dariskii aynu xalay kusoo jirnay oo kale ka shardi saxiixin can mukasarin ka shardi mukasarin can saxiixin masalo dhan intuu xukunkeedii uu sheegi lahaa ayuu masalo hore uu soo sheegay ayuunbuu kugu ixaalaynaya kugu rogaya haddii haddaanad tii hore la soconin yani waxay noqonaysaa inaad tan dambena garan weydo imika wuxuuna wa rahnu ljaani walmurtadi ka baycihima iibkoodii ayuu le iibkoodan wuu inoo soo sheegayo addoonka haddii yani jinaayadaasi maalkaa ku tacalluqay haddii ay raqabadiisa ku tacalluqdana haddii maalkaasi masalan waxaa ku tacalluqay hadday raqabadiisa ku tacalluqo ma ansaxaynin iibkiisu haddii uu dimadiisa ku tacalluqo qawad in laga saamaxaba dhici karta qawadkaba ama dimadiisa na iibkiisu waa ansaxaya rahankiisana waa ansaxaya murtadkana waxaa iibkiisu waa ansaxaya idan rahankiisana waa ansaxaya markaa waxaa kaluu ina yidhi sheekhu mudabber addoonka mudabber la yidhaahdo rahankiisu mudabber waxa weeye addoonka uu yidhi ninkii lahaa haddaan idaa midtu fa anta xorun haddaan dhinto xor baa tay mudabber baa la yidhahdaa waxa weeyaan rahanka addoonka mudabarki baatil weeye walow iibkiisu haba banaadee qarash baa ku jira leanno rahanta waxaa loo dhigaa in ha dhowto ninkan haddii dayntiisii uu waayo inuu loo iibiyo waxaa dhici karta inuu sayidkii si kadaa u dhinto markuu si kadaa u dhinto deed maqsuudkii rahanku u buro halkaasaa laga yaabaya kii lagu xidhay buu idhi almucallaqi cidqu bisifatin addoonkii lagu xidhay xornimadiisa sifo ay suurtagal tahay yumkinu sabquha ay suurtagal tahay inay sabquha inay ka hormarto xululo dayni waktigii daynta yani ay xaaloobaysay ay gelaysay addoonkii lagu xidhay sifadiisa xorayntiisa xornimadiisa sifo lagu xidhay ay suurtagalna tahay sifadaasi inay kasoo horu marto daynka xaalowgiisa isna baatilun way cala lmadhabi haddii aanu shardiyin in la iibiyo intaan la helin qarar baa iyana ku sugan alaa wuxuu rahan dhigay waxaanay suurtogelay in laga obsadaa oo misaal-ahaan wuxuu yidhi ninka hebel la yidhaahdaa markuu yimaado xor baa tahay wixiina waxa weeye masala lix bilood oo kale ayaabay muddaduna ay tahay dayntu laysa siinaya ninkuna meel dheerba ma qabane berberiya halkan u qabto inuu berritaba soo noqdo waa waxa dhici kara ka waxaa lagu xudhoogobay sifo ama yacni wax la helayo arrin hadday saa noqdota buu yidhi markaa waa wax dee ka soo hormarka inuu berritaba soo noqdo oo dabeedna addoonkii rahanta ahaa uu sida ku xidhooba dhici karta sidaa darteed ayaa loo diiday uu leeyahay walmucallaqi cidquhu bisifatin wa rahanulcabdi lmucallaqi cidquhu bisifatin sifadoo yumkinu ay suurtogelayaen sabquhaa inay ka hormarto xululo dayni daynta sooge waktigiisii inay kasoo hormarto addoonkii lagu xidhay xornimadiisa sifa ay suurtagal tahay waktigii daynka inay kasoo hormarto baatilun way cala madhabi haddaan qabano waxaa yidhi qalad ayaa ku jiro waxaan laga oobsan karayn ayuu rahan ka dhigay walow rahana haddii uu rahan ka dhigo maa yasracu fasaaduhu wax fasaadkiisa iyo xumaadkiisu uu soo degdegayo bal waad eegiye fa in amkana hadduu suurto galo tajfiifuhu angejintiisu wadaalika mihaalka rutabinba weeyaan facalo wuu samayn wa ilaa haddii kale oo aanay suurto gelaynin waad eegayaa fa in ra'anahu hadduu rahanugaliga bidaynin xaalin ow mu'ajalin ama mu'ajaloo yaxilu xalaaloobaya qabla fasaadihi ow ama sharada wuxuu shardiyey baacahu iibkiisa iyo wa jacli hamanihi alcagsa rahanan in laga dhigo saxa iska ansaxaya wuxuu sheekhu yidhi haddii uu rahan ka dhigo wax fasaadkiisu uu yacni markaba si deg dega u xumaada ayuu dayn mu-ajalahoo muddo dheer leh ayuu rahan uga dhigay oo masalan muddadaasina waxay gelaysaa intuu shaygii fasahaaday ama isku mar weeyaan xilligeeda idku xilliga fasaadaysa ama wakti yar bay ka horreysaayo aan la iibin karaynin ayuu ka horeeya ayay ka dambaysaa oo waa maxay dee masalan waaba tamaandho tamaandhadan yaanyadan oo kale dee muddo dheer ma oli karto wixii dayntiina bil baa laysuga doonayaa bil baa laysu qabta tamaandho aan laba cisho oolaynin ayuu dabeedna irhaan baan kaaga dhigayaa daba wuxuu leeyahay waxaasi fasaadku uu sida dhaqsaha ugu imanayaa haddii ay suurtagal tahay in la angejiyo waa maxay waa saa rutabka oo kale rutab yani waa xaaladda shanaad ee timir timir baa laga dhigi karaa ama waa cinabo zabiib baa laga dhigi karaa ama waa hilibo waa la muqmadayn karaa hilib muqmad noqonayo weeye facala sidaas ayaa la samay uu samaynaya isagoo rahanta yani ilaalinaya ciddan angejinaysa ee qarashkiisa bixinaysaana waa ninkii shayga lahaa laakiin masalan haddii wuxan uu xalaaloobayo isagoon fasahaadin masalan intaanu fasahaadin maalin ka hor ayuu daynku xaaloobaya markaa wade waa loo iibinaya wa ilaa bu ihi haddii kale waa maxay angejini ma suurto gelayso waaba dee taandhada aynu sheegnay oo kale angejin iyo farsamo iyo warshad lagu ridiqa oo lagu shiidoo qasacada lagaga dhigana lama hayo maxay noqon bal haddana waxaa la eegi dayntani bal muddadeedii xaggaasa leeyahy fa in ra'anow bidaynin xaalin hadduu rahan uga dhigo dayn xaallo ah waa imikaanu keenaynaa iyaga xaradaasi akusi ag taallo weeye ow mu'ajarin yaxilu qabla fasaadihi ama waa mu'ajaro muddaa loo qabtaye muddadaasaa waxay dhammaanaysaa intaanu fasahaadin masalan ilaa saddex cishay sii ooli karaysaa waxaa la isla qiyaasay in saddex cisho ay ooli karto markaasaa wuxuu yidhi waar laba cisho un rahan usii hayso marka waana la iibin karaa markaa ama wuxuu shardiyey shaygii masalan dayntii ayaaba ka soo horxaaloobayse wuxuu shardiyey marka uu fasaad u dhowaado maya dayntii on gaadhin ayuu masalan bacda alfasaad ayaa dayntii gaadhaysaa waktigeedii ama isku mar un iyadoo wixii fasaaday baa dayntii soo gelaysa ama isku mar laakiin wuxuu shardiyey baycahu in la iibiyo wuxuu yihi war marka haddaa ka shakidaan annaan waxba keeni waayo waxaas inuu xumaado ah ka shakidaan iibiya wajacli sameba rahan lacagtana rahan ka dhiga markaa saxa rahankaasi waa ansaxayaa maxaa yeele wixii maxduurka ahae laga baqanayey ayaa meesha ka baxay marka mar hadduu yihi marka alyaale markaa ka baqata inay fasaado iibiyo faasaxa waa sidaa fain amkana hadday suurto gasho tajfiifu angejintiisu ka rudabinba weyana facala wuu samaynaya wailaa haddii kale oo aan angejinin aanay suurto gelaynin fain rahanow hadduu rahan uga dhigay bidaynin xaalin dayn aan wakti lahayn ow mu'ajalin ama dayn mu'ajalo yaxillu dhammaanaysa muddadiisa qabla fasaadi sheegayna intaanu xumaan ow ama sharadda wuxuu shardiyey baycahu iibkiisa wa jacala waxaanu ka yeelay asamana lacagtii rahanan baanu ka yeel saxa waa ansaxaya ama wajacli thamani sharada baycahu iyo wajacli thamani rahnan saxa waa ansaxaya wa yubaacu waa la iibinayaa cinda khawfi fasaadihi fasaadkiisa haddaba marka laga baqdo ayaa la iibinaya wayakunu amanuhu rahnan lacagtiisu rahan bay noqonaysaa wain sharada hadduu shardiya manca baycihi iibkiisa mancindiisa lam yasixxa ma ansaxayo wain alaqa hadduu ilaaqana fasada waa fasaadaya fil adhaari haddaan qabano wain lam yaclam haddaan ogaanay hal yafsudu inuu fasahaadayo qabla alajali saxa waa ansaxaya fil adhaari haddaan qabano wuxuu leeyahay sheekhu haddaba goormaa la iibinaya markuu yidhi war haddii a yani fasaad ka baqataan dayntuna soo galay iibiyo lacagtana taman raan ka dhiga goormaa la iibinayaa wuxuu leeya waxaa la iibinayaa marka laga baqdo fasaadkiisa dee shardigii baa lagu camal falayaa wasiiqadan iyo kalsoonidana waa la ilaalinayaa markaa xilliga laga baqdan wixii inuu xumaado ayuun baa la iibinayaa marka horeba la odhanaya war mar hadduu yidhi ba shaygana shay xumaanayu yahay aan iska faasaxno dhibtiisa ka raysano lacagtaan khasnadaa iskaga ridno la odhan maayo marka fasaadkiisa laga yaabo marka fasaadkiisa laga yaabo ayuun baa la iibinaya haddaba wuxuu ihi haddii uu lacagtuna markaa raan bay noqonaysaa iyadoon wax caqdi dheeraada aan hadda la unkaynin daba haddii uu shardiyo bu ihi iibkiisa mancintiisa ayuu shardiyay lama iibin kara bu ihi xataa haddii fasaadkii soo dhawaado yani dayntu ay xaaloodo fasaadki soo dhawaado lama iibin kara bu ihi lam yasixa raantu ma ansaxayo maxaa yeele shardigaas ayaa maqsuudkii kalsoonida ishortaagaya wain atlaqa hadduu ilaaqa bu ihi waa maxay ma shardiyin mid kamid a oo in la iibiyo iyo inaan la iibin midna ma sharin fasada rahanku waa fasadaya fil adhari haddaan qabano maxaa yeelay dee oofindii ayaa cudurtooday maxaa yeelay iib yani wixii aan xalaaloobin la iibiyaa lama idmin rahanku wuxuu keenayana maaha haddii aanu ogaan bu ihi haddaba inuu fasahaadiyo marhuunku yani inuu marhuunta shayga in la rahandhiga fasahaadayo intaan muddadu soo gelin ka hor ma ogaanin saxa raanka mutlaq waa iska ansaxay fil adhari haddaan qabano maxaa yeelay asalku waxa weeye iyadoon muddadii soo gelin ayaanu fasaadaynin cadamu lfasaadihi qabla alxuluul taanigu wuxuu leeyahay waar maya waa fasaadayaa caqdigaasiyo maxaa yeelay dee waxaynu ka jaahilnahay markay dayntii ay waktigeeda galo shaygii iibintiisa inay suurto gelayso ayaynu ka jaahilnahay buu isugu leeyahy wain rahana hadduu rahan ka dhigo maa shay laa yasrucu aanu degdegaynin fasaaduhu fasaadkiisu fatara'a dabeedna uu kusoo darriya maa shay caradahu u bandhigay lilfasaadi shay fasaadka u bandhigay ayaa kusoo darriyey wadalika mithaalka xindatin waaba gallay ama qamadida ibtallad qoyday lam yanfasik arahnu bixaalin xaalanaba u fasaxmi maayo waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu rahan ka dhigo wax aanu fasaadkiisu soo degdegaynin shay aanu fasaadkiisu soo degdegaynin wax muddo iska yaallo ah ayuu rahan ka dhigay kadibun baa alla wuxuu ku keenay wax fasaad u bandhigay waa maxay laashinbaabay haydo daadun baaba soo galay halkaasay ku qoydo finish bay deedna noqonaysaa lam yanfasik arahnu bixaalin xaalanaba ku fasakmi maayo rahanki walow haba cudurtaba yani angejinteedu maxay le waxay leeyahay addawaam aqwa min alibtidaa dawaamka iyo waxaan sii joogidiisa ayaa ka xoog badan bilowga waxay dhahaen addoonka aabiqee dhuntay iibkiisu ma ansaxayo intii la iibiyen gacanta lagu dhigin hadduu dhuunto ma fasakmayo tanna waa la mid bay dhaheen seebaa haddaba la odhan wuxuu leeya raahinka ninkii rahan dhigay ayuunbaa la odhan war iibi waxaanu adigu faasax oo xaraash lacagtiisana rahan ka soo dhigo halkan keenun baa la odhan wayajuusu waxa bannaan an yastaciira shay-an shay inuu caariyo usoo qaato liyarhanow si uu rahan uga dhigo wa huwa haddaba caqdigaa isticaaradu fii qowlin caariyatun weeye waladharu annahu damaanu daynin dayn damaankeed weeye fii raqabati dalika shay shaygaa qoortiisana lagu damaanay fa yushtaradu waxaa la shardiya markaa dikru jinsi dayni daynta jinsigeeda in la sheego wa qadrihi iyo qadarkiisa wa sifatihi iyo sifadiisa wakada almarhuuni cindahu na waa khulaynfada saxeedaan qabano waxa uu leeyahay sheekhu ninkii waxa u bannaan inuu shay soo ammaanaysto si uu rahan uga dhigo dayn uu qaatay si uu rahan ugu yeelo inuu qof ka soo ammaanaystaa buu leeyay hadduu le warniyo mid halkan aan waxooga yelo raashina aan reerkii uga sii qaado waa igu dugleeye hadda saacadaada idhib ama raadyahaaga idhib aan rahan ka dhige yani waa mid bannaan ayuu leeyahay haddaba meeshii laba caqdi ayaa isa soo hoosgelaya caqdigan isticaarada iyo iyo caqdigan kale rahanka wuxuu leeyahay haddaba caqdigaa isticaaradu ee ninkani uu qofka ka soo caariyeystu ka soo amaanaystay shaygan intii la rahan dhigay dabadeed fii qowlin caariyatun qowl wuxuu leeyay waa caariya un baaqi ayay ku tokamay bixin ninkan muciirka ah ee wax caariyeysiiyey xag damaan uu shaygaa ku damaanay noqon mayso ee waa caariyan walow ha loo iibinayabe macnaha ninkii muciirka ahaa ee shaygan lahaa caari ahaantii iyo ammaan ahaantii unbay kaga maqan tahay kaasi waa qowl wal adharu adharna waxa weeye annahu damaanu daynin ninkan muciirkee shayga leh ayaa dayntaa ku damaanay fii raqabati dalika shay shaygaa uu soo bixiyey qoortiisa ayuu daynta ninkaa lagu leeyahy ku damaanay qowl wuxuu qowlka hore wuxuu leeyahay waar ninkani isaga ninkan unbaa waxaan ka caariyeystay mar hadduu ninkani wax ka soo caariystay caqdigii caariyadu halkaasuu yaallaa waa sidiisa qowlkan adarkuna wuxuu leeyahay maya sidaa ma ahee ninkani shaygiisan in la caariyo dhigayo isagu ma ogeyn mar hadduu sidaa ogaa ninkan muciir daynta ninkaa lagu leeyahay ayuu wuxuu ku damaanay shaygiisa shaygiisaasuu ku damaanay maxaa yeelay waxay leeyihiin siduu qofku u mulkinayo u leeyahay inuu dumadiisa saara dayn cid kale lagu leeyahay haddaad arintaymi qof si xunu loo qaanabayo lacag lagu leeyahay oo tidhaahdo waar iska daayo anigaa ku siinay ood igu leedahay qofku xaq buu leeyitaa oo dumadiisa wuu saari karaa dayn qof kale lagu leeyahay kadalik maalkiisana wuu laazimin karaayo maalkiisana yani wuu ku damaani karaa dayn qof kale lagu leeyahay maxaa yeele mid kasta dumadiisa iyo xoolihiisuba maxalla xaqihi wa tasarufihi weeyaan waxaa la shardiyaa mar hadday caynkaa tahay in jinsiga daynta loo sheego ninku mar hadduu nin damaanay noqonayo waa in daynta loo sheegaa jinsigeed dahabsado qadarkeeda intay tahay sifada ajal iyo xaalo mid ay tahay ka ninka loo rahan dhigayo fila saxi oo dee waxaa laga yaabaa marka ninkaa la sheegin waar adeerkayga dee imikada suu waxaa iga faasaxanaya oo kaasi mid aanu kala baxayna ma inay ka waxba hayga geynin inuu yidhaha baa laga yaaba in dhammaantood loo wada sheegay falow talifa haddaba shaygii baa dhintay ninka laga soo caariyeystay ee ka kale loo sii rahan dhigay ayaa dhintay falow talifa hadduu dhinto fii yadi lmurtahini murtahin ninkii rahantaa u haystay gacantiisa ayuu ku dhintay falaa damaana magdhow maaha nin guudkiisa walaa rujuuca lilmaaliki hortu dhammaan halkaa ma ahaanin walaa rujuuca lilmaaliki maaligina ku noqod male bacda qabdi lmurtahin ninkaa rahanta loo dhigay intuu gacanta ku dhigay dabadeed ku noqodna ma laha wuxuu leeyahay sheekhu haddii uu shaygii marhuunta ahaa la rahan dhigay ee ninka kale laga soo ammaanay hadduu dhinto fii yadi lmurtahini murtahin ninkaa rahanta haystay ayuu ku dhintay wax gabood falana uma imanin falaa damaana ninkaa murtahinka ah ee shayga haystay damaan laguma laha bixaalin maxaa yeelay isagu waa amiin aydida gacmaha cuquudan ayaa waxay u qaybsantaa laba qaybood yadu damaan iyo yadu amaana gacani waa gacan ammaano oo qofka waxaa la yidhahaa laa yadman ilaa bitacadi aw tafriid qofka ku gabood fala ayuunbaa dee wax lagaga yeelanaya waa sida kan oo kale waa sida wadiicada oo kale wixii lagu dhiibtay yani markaad ku gabood fasho ayuunbaa lagaa magdhabaya haddii arad ku gabood farin lagaa magdhabi maayo qaarna waxa weeye mar haddaad gacantaadaba aada saarto waa dhakadaadu wax kastaaba siay doonaanba ha noqdaan masalan haddii shay imika la wadeeco lagaaga dhigo lagu dhiibo lacag baa lagu dhiibay qori baa lagu dhiibay raadiyo baa lagu dhiibay halkuu kaagu yaalay baad dhigtay shaygan shayga lamidka arkii lagu ilaali intaad ku ilaalisay tuugun baa dalaq soo yidho waa qaatay shilin lagaagamale haddaad se kasoo dhacday qofka masalan haddaad kasoo dhacdood aad kuba ciyaad ka soo boobtay oo raallimasho aad raalli ahaansho la-aan isagoo raalli kaha inaad ka keentay adigana xatii lagugu dilo xataa kaa dhici maayo waa waxa lagaa doonayo marka waxaan murtahinka damaan loogu lahayn waa amiin raahin karan laguma laha oo qowlkii damaanka haddaynu ku soconno maxaa yeelay dee xaqi isagu dumadiisa kama ridin laakiin qowlka caariyada haddaynu nidhaahno qawlka caariyada haddaynu nidhaahno isaga waa la damaanayaa haddaynu nidhahno waa caariya un u damaanaya haddii yadulmurtahin buu ku dhintay n yadu raahin hadduu ku dhintay ninkii raanta hayey ninkii shaygan qofka ka soo ammaanaystay ee sii raandhigay gacantiisa hadduu ku dhinto damaankiisa waa lagu leeyahy maxaa yal mustaciir weeye fa idaa xalla daynu weli kii masaladan baynu ku jiraan hadduu dayntii waktigiisi gaado aw kaana xaalan ama xaalayo rujica almaaliku lilbayci maaliga ayaa loogu noqon iibka wayubaacu waana la yimin in lam yuqdad daynu daynta haddaan la bixinin uma yarjicu lmaaliku bimaa biica bihi wixii lagu iibiyey ayuu dabeedna ugu noqon wuxuu leeyahy sheekhu ninkiibaa shaygii soo ammaanaystay dabeedna rahan buu dhigay kadib baa xalla daynu dayntii baa waktigiisii soo gashay mar haddii waktiga dayntu gashana maxay sheegayen in la iibiyo aw kaana xaalan ama markiis horeba dayntu wakti may lahayn rujica almaaliku lilbayci ninkii maaligaa shaygan laga soo ammaanaystay baa la odhan waryaahe dayntii shaygaaga loo rahan dhigay waktigeedi waa dhammaaday dee bal ka waran daalkii waanu faasaxaynaaye miyaa dee lacagtaydiina siinoo shaygaagaad furan mise waanu faasaxnaa isagaa loogu noqon maxaa yeele qofku haddaa markuu dayntiisa ka rahan dhigo dee muraajacayo in lagu noqdo marka la iibinayaa loo baahnaa dee marka dayn kale laga sii rahan dhigayna waa la mid intaa dabadeed waa la iibin haddii aan in lam yuqbad daynu yuqba haddaan la gudin addaynu daynta haddaan la gudin min jihati almaalik aw araahin haddii aanu maaligi bixin ama raahin haddaanu bixin shaygii waa la faasaxaya dabeed marka shaygii la faasaxo ninkii wax laga soo ammaanaystay xagguu qaban la shaygiisi waa tan la iibiye uma yarjicu lmaaliku ninkii maaliga ahaa ninkii raahinka ee shayga raandigae isaga ka ammaanaystay ayuu ugu noqonayaa bimaa biica bihi wixii lagu iibiyey wixii lagu iibiyey ayuunbu ugu noqon maxaa yeelay dee raahinkaa ku intifaaco dayntiisii ugu intifaacay markuu ina leeyahay bimaa biica bihi wuxuu inoogu jeedaa ama qiimihiisa ha lagu iibiyo ama ha laga badi ama ha laga yaray wixii la ii- lagu iibiye la siiyey ayuunbu ugu noqonaya waa qawlkii damaanka qawlka caariyada haddii la yidhaahdo qiimaha uu suuqa ka joogo ayuunbu ugu noqonaya ama wax ka yar ama mid ka badan ha lagu iibiyo faslun shardulmarhuuni bihi shayga xaggiisa laga raandhigayo shardigiisu waxa weeye kownuhu heshiisa daynan dayn uu yahay haabitan dayntaas oo sugan laaziman oo laasimay falaa yasixu sidaa haddaan idhi ku ansixi maayo bilcayni almaqsuubati bisababi alcayni almaqsuubati cayntii la dhacay sababteeda rahan igu ansixi mayso waalmustacaarati iyo tii la ammaanaystay fil asaxi asax haddaan qabanno walaa bimaa shay sababtiina maya sayuqriduhu uu amaahin doono waxa uu leeyahay sheekhu yacni raahin iyo murtahin wuu inooga soo baxay waxaa kaloo arkaantii iyadana uu inooga soo baxay shaygii marhuunta ahaa ee isna la raandhigayey wuxuu halkan markaa inooga gelayaa kii afraad oo ah marhuunu bihi shaygii macnaa sababtiisa ma raanta loo dhigayey raahin iyo murtahin waa ninka raandhigaya ninka loo dhiibayo marhuunina waa shaygan lafdiisa raanta loo dhiibayo marhuunu bihiguna waa shaygan sababtiisa dayntan iyo waxaan maqan ee shayga loo raandhigayo weeyaan marka wuxuu leeyahay sheekhu shayga marhuunu bihiga ah ee yacni sababtiisa rahanta loo dhigayo waxaa shardiga kownuhu daynan waa inuu dayn yahay mar haddaynu dayn nidhi yacni rahani kuma ansaxayo cayn cayntaasi yacni ama ha haata mid madmuuno ah sida maqsuubad oo kale tala dhacay oo kale ama mid ammaanaa ha noqoto sida yacni wixii markaa qofka loo dhiibtay iyo maalkii masalan khiraadka oo kale iyo yacni midkay doontaba ha noqotee shay cayn ah in yacni rahan sababteeda loo qaata iyada ma banaana maxaa yeelay alla rahanta wuxuu u sheegay uun daymaha markaa kayrkeed daynta kayrkeed ha ku sugmi mayso mar haddii ilaahay dayn uu ku sheegay daynta kayrkeed markaa ku sugmi mayso mida labaad ee waxyaalahan kalena laga oofsan maayo lacagta marhuunubihiga laga oofsan maayo sidaa daraaddeed ayaanay ugu sugmaynin marka waa inuu dayn yahay dayntaasina waxa markaa shardi ah daynta ayaa loo shardiyaa yacni dhowr arrimood ayana dayntaasi waa in dayn saabita oo sugan ay tahay markaa dayntii aan sugnayn ayada kuma ansaxayo soo rahantii oo waa maxay masalan wax lab taa lafdeeda labay noqonaysaa wax sababkiisii la hayo iyo midaan la haynin masalan dee gabadhaadu nafaqay kugu leedahay berrito yacni inay tidaa nafaqada berrito rahan baan u doonayaa oo kale weeye macnaha waa dayn oo way ku leedahay laakiin dayn hadda saabit oo hadda sugnaatay ayaanay ahayn ama masalan dee wuxuu amaahin doono oo kale waxa uu soo amaahan doono oo kale isagoo rahan ka dhiga wuxuu soo amaahan doono hayraantu dee waa kalsooni oo xaqoomaha kama hormarta sida markhaati oo kale laazim ayaa laga maarmaana inay tahay wixii aan laazimin laazim iyo sunaanshana aan u iilanaynin isna kuma ansaxayo masalan sida maalka kitaabada oo kale addoonka masalan maalka haddaad intaa la kaalaydo xor ayaa tahay maalul kitaaba ama nujuumul kitaaba yacni waa kuwa taana kuma ansaxayo hidi kuma jirto marka wuxuu ihi haddii aan sidaan nidhi oo aan nidhi dayn haabit ah oo laazim ah waa inay tahay mar haddaynu sidaan nidhi waa in kuma ansaxaysa buu le markaa ixtiraazaadkeediibu halkan noo soo dhigo wuxuu le kuma ansaxaya cayntii maqsuugada ahayd yacni shay lagaa dhacay ayaan rahan u doonayaa ayada kuma ansaxayo shay mustacaaroo ayana caariye ammaano lagaaga qaatay sababteedaan rahan u doonayaana yani ayana ma ansaxayo oo dee waa taa aynu sheegnay inay rahanku ku soo arooray un daymaha markaa waxaa kalena kuma sugmayo fil asaxi haddaan qabano haaniga asaxa ka hor jeeda isagu wuxuu leeyahay waa iska ansaxaya sidii damaankeeda oo kale walaa wuxuu amaahan doonana wuxuu iyo sayqrudu wuxuu amaahin doono waxaan ku amaahin doono ayaan yacni hadda rahan kaaga doonayaana iyaduna ma banaana walow qaala hadduu yidhaahdo aqradtuka waxaan ku amaahiyey haadihi daraahim lacagtan ayaan ku amaahiyey wartahantu bihaa sababteedana waxaan u rahan qaatay cabdaka addoonkaaga fa qaala u idha iqtarabtu waan amaaday warahantu addoonkaa jeegtana waan rahan dhigay oo ama qaala wuxuu uhi bictukahu bikadaa intaas ayaan shaygan kaaga iibiyey wartahantu thawba bihi maradanna rahan ayaan u qaatay fa qaala u idha ishtaraytu waan iibsayey warahantu waana rahan dhigay saxa fil asaxi asax haddaan qabanno waa ansaxaya waxa uu leeyahay sheekhu hadduu yidhaahdo masala nin baa yidhi hebelow lacagtan waan ku amaahiyey rahan ahaanna waxaan u qaatay addoonkaaga ama raadiyahaaga ayaan rahanna u haysanaya inta waa ku amaahaya lakin rahan intaasaan u haysanaya ninkiibaa dabeed isna wuxuu yidhi waan amaahday hortu daraahintaa waan amaahday addoonkaa aad sheegaysana rahan baan ka dhigay ama wuxuu yihi shaygan intaasaan kaa siiyey boqol baan kaa siiyey milyan baan kaa siiyey wartaantu thawba bihi lacagtiisana waxaan rahan uga dhiganayaa oon u haysanayaa maro markaasaa wuxuu isagiina yidhi waan iibsaday shayga adiga iibsay rahantiina waan dhigay saxa fil asaxi asax haddaan qabanno kaasi wuu iska ansaxayaa maxaa yeelay waxay leeyihiin arrimaha haddii dee uu rahan u shardin lahaa markeeda horeba wila shaygan waa kuwa bishardi waa inaad addoonkaa iga dhigtaa rahan yani shaygaa intaasaan kaaga iibiyey bishardi waa inaad maradaa rahan iga dhigtaa hadduu shardisan lahaa way banaanaan lahayd oo shay bannaan bay ahayd shardigaas haddii uu markaa caqdigiisan isugu dhigay uu isugu qaldayna ayana waaba kasii awleysan tahay oo kalsoonidaya waaba kasii adag tahayba maxaa yeele shardiga dee inaan la oofin baa la arkaa laakiin tan marka sidaa laysugu qalday ee la ysugu xidhay iyadu waa kasii weyn tahayba walow qaala hadduu yidhi aqrabtuka haadihi daraahima ayaan ku amaahiyey wartahantu bihaa waxaanan rahan markaa uga qaatay cabdaka addoonkaagii baanan rahan ka dhigtay faqaala u yidhi iqtaradtu horta waan amaahday warahanta addoonkiina waan ku rahan dhigay oo ama qaala wuxu uhi bictukahu shaygan waxaan kaaga yeebi kadaa intaa wartahantu thawba bihi maradaana rahan ayaan u qaatay fa qaala dabeedna uu yidhaahdo ishtaraytu waan iibsaday shaygaa bictuka bikadaa intaa adigase waan iibsaday wa rahantu maradaa aada sheegaysana rahan baan kaaga dhigay saxa fil asaxi asax haddaan qabanno wuu ansaxayaa taanigu isagu wuxuu leeyahay ma ansaxayo maxaa yeelay caqdiga labadiisii dhinac ayaa daynta sugnaanshaheedii ka hormaray daynta sugnaanshaheedii ayuu ka hormaray mar haddii ay taasi dhacdayna ma ansaxayo isagu taanigu leeyahay oo macnaha dee waa inuu khitaabka qardigu u horeeyaa oo khitaabkan markaa raanka uu ka horeeya walaa yasixu ma ansaxayo rahankii binujuumilkitaabati kitaabada maalkeedii walaa bijuclil jacaalati baadifadda mushqaayadeediina kuma ansaxay qabla alfaraaqi intaan laga faaruqin camalkii waqiila waxaa la yajuusu bacda shuruuci intii la gudagalay kadib waa bannaan yahay wayajuusu bithamani lacagtiina waa ku banaanyah fii muddati alkhiyaari oo muddadii khiyaarka ku sugan waxa uu leeyahay sheekhu rahani kuma ansaxdo binujuumi alkitaaba kitaabada yacni addoonka la ydhaha intaas haddii aada keento xor baa tahay ayaa maalulkitaab iyo nujuumulkitaaba labadaba waa la yidhaahdaa nujuumtana maalkana waa lagu idlaaqaa waktiga lafdiisana waa lagu idlaaqaa marka nujuumulkitaaba in rahani u ansixi mayso masala intaasaan kugu kitaabeeye shardina dee waa inaad markaa shaygana rahan ka dhigto ama isagu yidhaha rahantaan aho ama u yidhaha shaygana inu rahan qaato jucl ljucaala yani waxa baadifada la yidhaahdo mushqaayadeeda na ayana raani ku ansixi maysa intaan laga faaruqin camalkii maxaa yeelay intaan camalka laga faaruqin mid waliba wuxuu leeyahay inuu fasaqo oo sidee bay noqonaysaa masalan nin baa addoon ka lumay ama neef geela ayaa ka lumay markaasaa wuxuu nin baa wuxuu i ninkaa neefkii geelaa ii soo celiyay ama addoonkayga ii soo celiya wuxuu leeyahay boqol kun shaksi baa wuxuu leeyahay dabeed anigaa soo celinayo baadi doonaya laakiin waa inaad rahan ad iigu samaysaa inaad lacagtaa bixinaysa rahan waa inaad i dhiibtaa ama isaga laftiisu yidhahdo qofka ii soo celiyaay boqolkaasuu leeyahay shaygaasina waa rahan kaasina isaguna ma ansaxayo intaan camalkii laga faaruqin maxaa yeele labadu markay doonaan inay fasaqaan bay leeyihiin oo iskaga baxaan ninkii baadifada yani ku ballan qaadayna inuu yidhaha waan ka baxay kan lafdiisa wax doonay inuu yidhaha waan ka baxay iyuu xilligu doono leeyahy waa caqdi jaa-isu tarafayna qiil baa isagu wuxuu leeyahay juz bacda shuruuc intii camalka uu gudagalay yani way iska banaan tahay intuu doondoonay ee masalan hadduu yidhi afarta jihe magaaladaba waan ka doonayaa dabeedna waqooyi u dhaadhaco oo uu ka soo noqday isagoo dee camalkii intaas soo waday oo camalkii gudagalay oo haddana xaggan hawd ukacaya hadduu yidhaahdo markaa imika hadda rahaniisi way iska bannaan tahay buu qiilku leeyahay maxaa yeelay dee amarkii ayaa iska luzuum isaga eego mar hadduu ninkii shaqadiiba dhex galay luzuum buu isaga eegyahay buu leeyahay laakiin intuu camalka ka faaruqay camalka intii laga faaruqiyey masalan shaygii la keenay wuu iska ansaxaa khilaaf la-aan ba iyada dee markaa camalkii jucligii markaa mushqaayadii way laasimto way sugnaatay had iyo gooraanana dee kitaabba dhan buu inoogu keeni doonaaye waxaa baadifada la yidhaha waxa laga maarmaana wax macluuma inay tahay masalan nimanka idaacaadka waxaa laga isticmaalaa lakin waxaa keenana waa la wanaajin doonaa dee hadhow waa la isqabsanayaa hadduu boqol kun oo dollar ninku soo helo laydhaha toban kun qaado hadhowta mushkilad baa kasoo baxayso waxaa laga yaabaa inuu qofkii barhba intuu qarsado yidhaha war maxaad isiinaysaayo deedna markuu waxoogay inuu sheega u dhada intaasunbaan haddaba arkay marka horeba laakiin haddii la yidhaahdo ninkay intaas soo celiya intaasuu leeyahay oo saa lagu baafiyo dee isqabsi ma imanayo kii markaa xalaal iyo wanaag doonaya intiisaasu intuu iska qaataabu shaygii iska keenaya dee kii kalena waaba ismarinayaaba markaa waqiila yajuzu bacda shuruuc wayajuzu bithamani fi muddat alkhiyaar iyada rahantii waa ku banaantay lacagtii oo muddadii khiyaarka ku sugan masalan shay baa la kala iibsaday o markaasaa muddana la qabtay lacagtiina lama bixino shayun baa la haya isaga taasi way iskaga banaantahay lacagtaa yani sababteeda in rahan loo qaataa maxaa yeelay isaga waxay leeyihin aila luzuum wuxuu u ilanaya isagu laazimidii asalka wadcigiisana waxa weeye luzuum inuu waxani laazimo oo dee jucligan jucaaladu iyo waxay tan u kala farqinayaan waxay leeyihiin arrintan lacagtan yani muddatulkhiyaarka wixii waajibinaya oo iibkaahi waa dhammaaday laakiin jucligan jucaaladu isaga camal weeyaan oo halkaa way iska khilaafsan yihin bay leeyihin wabidayni wayajuuzu waxaa bannaan bidayni dayntii rahnun ayaa bannaan bacda rahnin rahan dabadeeda walaa yajuuzu se ma bannaan an yarhanahu inuu rahan uga dhigo almarhuuna shaygii marhuunta ahaa cinda wagdiisa bidaynin aakhara dayn kale filjadiidi haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu dayn waxaa ku bannaan keli ah rahanun bacda rahnin iyadoo rahan hore lahayay in rahan labaadna lagu kordhiyo maxaa yeelay dee waa wasiiqadiiyo kalsoonidii oo la kordhiyey unbay noqonaysaa waxaa kalooy noqonayaan yacni labadaa shay isagoo isku mar dhigay oo kale unbay noqonayaan sida markii horea konton rahan looga hayay rasuul konton kala ku daray wuxuuna waa isla dayntii oo quro un konton kale ayuu ku daray waa iska banaan tahay oo dee kalsoonidii oo la kordhiyey ayuunbay noqonaysaa waana isagoo mar qudha raandhigay oo kale unbay lamid noqonaysaa laakiin ma banaana buu leeyahay inuu shaygii marhuunta ahaa rahan uga dhigo murtahinka agdiisii dayn kale dayn kale inuu rahan uga sii dhigaa iyadana iyadoo rahantii horena ay harsan tahay filjadiid haddaan qabano walow labada daymoodba ha bixina ha wada oofinaya waxani oo masalan laba jinsiba ha kala ahaadaane macnaha wuxuu leeyahay sidii aanay u bannaanayn shaygaa inuu qof kale u dhiibo ninka murtahinkaa shaygaa intuu ka soo qaaday inuu haddana qof kale rahan u dhigaa sida aanay u bannaanayn ayubaanay tanna u bannaanayn oo masalan dee ama qori ama record ama gaadhi ayuu masalan qof buu dayn ka qaatay masalan toban kun oo dollar buu ka qaatay misaal ahaan markaasuu gaadhi ayuu rahan uga dhigay haddana waxoogay kale u baahday oo dayna markaasuu yidhi shaygii gaadhigii uun haddana kana rahan ugu hayso oo intaana isii oo gaadhigii un haddana rahan usii hayso walow gaadhigani labada daymoodba ha wada bixinaye ma banaano waxay ka dhigan tahay un bay lahayd isagoo gaadhigii ka soo qaaday si qofkii rahan ugu yaallo mid kale yidhaha rahan baan uga dhigaya si aanay taas u banaanayn baana tani u banaanayn markaa jadiid qawlkii jadiid ee shaafici baa sidaas qadiim isagu wuxuu le way iska banaan tahay oo sidii rahantaba dee daynta loo yani rahantaba loo kordhinayey ayaa dayntana loo kordhin karaa laakiin qawlkaa hore wuxuu isagu arrinkaa labadoodaa ku kala farqinaya uu leeyahay waar dayntu dee rahanta ayay shuqlinaysaa wuxuu leeyahay dayntu rahanta ayay shuqlinaysaa yahay masalan ziyaadada rahanta la kordhiyaa waa faaruq la mashquulinayo markaa way iska ansaxaysa laakiin ziyaadada dayntu waa shuqli mashquul bay leeyihin shay markii hora mashquulsano lasii buuxinayo weye markaa ma ansaxayso walaa yalzamu rahangii ku laazimi maayo ilaa biqabdihi yacni gacan ku dhigidiisa mooyaane miman waxaana laga maarmaanaya inuu ka aada miman mid yasixu ansaxaya caqduhu caqdigiisu wa tajrii fiihi waxaana mari karta oo ku duleelaysaa anniyaabatu yacni qof kale u dirasho laakiin laa yastaniibu isku bedeli maayo alraahina walaa cabdahu iyo addoonkiisa wa fi lma'duuni lahu wajhun baa ku sugan wayastaniibu mukaatabahu mukaatabkiisana naay buu ka dhigan karaa waxa uu leeyahay sheekhu shayga rahanta la yidhaahdaa min jihati raahin ninka raahinka rahandhigiiyo xaggiisa kama laasimo ilaa biqabdihi yacni gacan ku dhigid oo shaygii ninkii la raandhigay u gacanta ku dhigaa unba ku sugnaadaa maxay li alla ayaa yihi farihaanun maqbuuda wain kuntum calaa safarin walam tajiduu kaatiban farihaanun maqbuuda yani waxaa idiin gelaysa halkiisa rahan gacanta lagu kala dhigay markaa haddii ay rahantu ku sugmayso gacan ku kala dhigid la-aan ku xidhidda alla ku xidhay maqbuuda uu yidhi ku qayday faa'iida ma yeelateen waana caqdi dee tabaruc ku jiro wuxuu u baahan yahay aqbalid dee ma laazime markaa gacan ku dhigid mooyaane sidii hibadii iyo amaahdii iyo waxyaala caynkaas ahaa waxaana haddaba lagama maarmaan ah qabdiga iyo iqbaad waxaa kala jira qabdi iyo iqbaad qabdi waa shay gacan ku dhigidiisii iqbaadna waxa weeye gacan ugelintii iminka raahin waxaa la odhanaya yani iqbaad buu isagu leeyay gacan ugelin murtahin ninkan la raanigana wuxuu leeyay qabdi gacan ku dhigid markaa waxaa lagama maarmaan ah walaabudda an yakuuna alqabdu waaliqbaad inay gacan kudhigga iyo gacan gelintu labaduba ay ka yimaadaan minman yasixu caqduhu nin uu ka ansaxayo caqdu rahan ciday caqdu rahan ka ansaxaysaa waa inay iqbaal kana samaysaa qabdigana ay samaysaa macnaha muxuu uga jeedaa haddii uu ka wax rahmaye wax dhigaya mid wax rahmi kara kan gacanta wuxu gelinaya rahanta kan gacanta u gelinaya murtahinka ka gacanta rahinka gacanta u gelinaya waa inuu mid ay rahani ka ansaxaysa macnaha sabi iyo majnuun iyo maxjuur iqbaad kama ansaxayo yani gacan u gelini kadalik yani qaabidka oo murtahinka ana dee waa inuu nin isagii caqdigan la baashiri karo raantan la iman kara u yahay sabi iyo majnuun iyo maxjuur caley midna ka ansaxo marka waa in alqabdu waliqbaadu minman uu ka hada yasixu caqduhu yani yasixu minhu uu ka ansaxay caqdu caqdu rahan wa tajri fiihi waxaana ku dureereysaa qabdiga iyo iqbaadka mid la arkaba qabdiga yani gacan kudhigidda iyo gacan gelinta anniyaaba yani cid kale ku bedelid yani inuu mid kastaa cid isaga bedesho u samaysto oo masalan ninkii raange waxaan raandhigayay uu nin kale usoo dhiibuu yidhaahdo ninkaasaan waxaa shaygaa raandhigaye gacanta u geli ninkii murtahin ee shaygan rahan qaadanaya uu yidhaahdo war nin baa rahan ka sugaye hebelow halkaa iisii joogo markuu ku keenay ii guddoon oo gacanta igu dhig yani way banaan tahay buu leeya niyaabadaasi laakin wuxu uhi laa yastaniib ninka murtahinka ahi ee shaygan rahanta u qaadanayaa qabdiga isku bedeli maayo arahina ninkii rahinka ah iyo naa'ibkiisa midnaba maxaa yeelay hadduu yidhaahdo war adigaagan irahan dhigayaa ii guddoon oo adigu ii qibdood gacanta igu dhig waxa ka soo baxaya itixaad alqaabid waalmuqbid yacni kii markaa shaygan gacanta guddooman lahaa iyo kii guddoonsiin lahaa baa isku mid noqonaya markaa dee ma labadiisa gacmood unbu intuu u kala dhiibo uu yani isugu bedelayaa marka si aanay qaabid iyo muqbid aanay mid uwa noqonin waa in aanu isku bedelin murtahin arraahin iyo naa'ibkiisa toona waxa kaloona wuxuu yidhi isku bedelay inuu naa'ib ka dhiganayni cabdahu addoonkiisii raahinka addoonkiisii walow xataa mid tijaaro loo idma ama muddo barba ahaatee maxaa yeelay gacanta addoonku gacanta sayidka ayuun bay la mid tahay ka murtahin hadduu yidhaahdo wakiil igaga noqo guddoonka dee waxay noqonaysaa unoo sayidkii oo labadiisii gacmood uun intuu midigna markaa gudhiyo bidixna u dhiibun bay noqonaysaa addoonkii ayaa iska gacantiisii oo kale ah wa fi lma'duuni lahu wajhun ma'duunu lahuga ka addoonka uu tijaarada u ogolaaday sayidku haddii uu masalan addoon uu sayidkii u ogolaaday sayidkii lahaayoo raahinka ahi uu u ogolaaday tijaaro haddii uu murtahin yidhaahdo yacni ii qibdood wuu ansaxayaa buu leey wejkaasi maxaa yeelay dee isagu gacan iyo tasarufba wuu ku keliyoobay oo mar hadduu adduunyada waa kan wax iska wadwatay iska tasarufaya markaa mukaatabka oo kale ayuu la mid noqonayaa laakiin waxay leeyihiin dee sayidku kan goor alla goortuu doona ayuu xajrinayaa laakiin kaa mukaatabka dee xaggiisa wuu ka laazimay xagga sayidka wayastaniibu mukat yastaniibu mukaatabahu mukaatabkiisa laakiin addoonkii uu kitaabeeyu le haddaad intaa keento xor baa tahay isaga naayibuu ka dhigin karaa murtahin yani addoon uu leeyahay ninka raahinka ah oo mukaatab ah hadduu yidhaahdo ii qibdoodo gacanta igu dhig taasi iyadu way bannaan tahay maxaa yeelay dee mukaatab isagu gacan iyo tasaruf ahaanba waa la gaar oo sidii ajnabi oo kale ayuu ka dhigan yahay walow rahana hadduu rahan dhigaa wadiicatan buu cinda muudacin muudac agtiisa rahan ka dhigay ow maqsuuban ayuu cinda kaasibin rahan ka dhigay lam yalzam kuma laazimayo maa lam yalzam ma laazimayo maa lam yamdi intaanu tegin zamanu imkaani qabdihi wakti ay suurtagal tahay in gacanta lagu dhigaa wal adar adarna waxa wey ishtiraadu idnihi idankiisa in la shardiyo fii qabdihi gacan kudhigidiisa uu ogolaado waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu rahan ka dhigo maal uu leeyahay oo gacan cid kale ku jiray maal uu leeyahay oo gacan cid kale ku jiray ayuu rahan ka dhigay waa maxay masalan maal wadiico nin ammaano ugu hayay ayuu intuu ninkii wa ay wax dhex mareen ayuu muudacii kii agtiisa uu wadeecada uga dhigay ayuu rahan uga dhigay uu rahan u qaado aw maqsuuban cinda kaasibin nin baa wax ka dhaco dhac u xoga haystay kii un baa wax dhex maray mooyaane rahan uga baahdayoo dabeedna shaygii aada iga dhacdeed haysatay ayaan rahan kaaga dhigay bu goorma ayay macnaa noqonayaa rahan sugantay wuxuu leeyahay rahanku ma laazimayo ma laazimayo wuu laazimaydaa markaynu leenahayna haddaanu laazimin macnaa ninkii rahankaa waa ku noqon karaa weeye haddii uu laazimana kuma noqon karo weeye oo dhinaciisa dee waxay ka tahay laazim marka wuxuu leeyahay rahantu ma laazimayo ma sugnaanayo inta aanay tegin wakti ay suurtagal tahay gacan kudhigiisa shayga marhuunta ah wakti gacanta lagu dhigi karaa inta aanu tegin ma laazimayo maxaa yeelay waxay leeyihin haddii aanu shaygii gacan masalan shaygu hadduu gacantiisa ku jiro dee muxuu ku laazimi lahaa inuu markaa gacanta u geliyo waktigaa iyo masalan waktina meesha waa soo geli lahaa oo de intuu gacanta gacan u gelinayo waxoogaa waktigaa u gacanta u gelinayo marka haddaanu shaygii gacantiisii ku jirin wuxuu noqonayaa un shayga laazimitaankiisa mid ku taagan waktigaa waa inuu muddo yacni uu gacanta ku dhigi karaa waa inay tagtaa marka uu muddo uu gacanta kudhigi karo shay uu ku gaari karaa ay tagto ayuun baa lodhaya wuu laazimay muddadaasina waxay ka bilaabmaysaa waktiga u ogolaadi caqdiga ka bilaabmi mayso inuu tagana waxba shardi maaha oo la yidhaahdo halkuu yaalay intaad sii socoto halkuu yaalay markaa tagto ayaa macnaa imika ay rahanti laazimtay la odhan maayo waktigaasi haba iska fadhiya halkii waktigu intii ku gaari lahaa un markay tagaan ayaa la odhaya rahantii waa sugnaatay adharna waxa weeye in la shardiyayo inuu raahinku ogolaado fii qabdi gacan kudhigidiisana waa inu ogolaada oo u yidhaahdaa waanan kuu ogolaaday inaad qabdootood gacanta ku dhigto maxaa yeelay dee shayga ninkani gacantaabu markii hore kusii hayay laakiin gacan kuhayntani markii hore jiha kalay hay oo marna qasbi bay ahayd iyo dhac buu ku haystay marna wuxuu ku haystay dee ammaanoo kale ayuu ku hayay taanigu wuxuu leeyahy lama shardiyo waxba inuu yani qabdoodkiisana waan kuu idnay shayga gacan kudhigidiisana waan kuu idnay inuu yidhaahdaa waxba shardi maaha bu isagu taanigu leeyahy maxaa yidhi caqdi dee qofkii gacanta lahaa aada la gashay wuxuu keensanayaa idan iyo ogolaansho buu leeyahy walaa yubri'uhu ka beri yeeli maayo irtihaanuhu yani rahan qaadashadiisu cani lqasbi kaba beri yeelayso wa yubri'uhu lidaacu fi lasaxi asax haddaan qabanno laakiin wadeeca dhig isagu waa ka beri yeelayaa waxa uu leeyahay sheekhu ma beri yeelayo rahan qaadasho masalan nin baa shay dhacay shaygii uu dhacay baa dabeedna rahan looga dhigay marka irtiyaankiisa rahan qaadashadiisaasi kama beri yeelaysa cani lqasbi dhiciddii haba laazima oo ha sugnaado laazimba ha noqda ee haddana kama beri yeelaya dhacii uu dhacay maxaa yeelay walow rahantani dee ay caqdi ammaanaa tahay waxay leeyiin ujeeddadiisu waa kalsooni kalsoonise damaan ma anfinayso kaa ninkii qasbi ahaan ugama beri noqonayo wa yubri'uhu lidaacu fi lasax asax haddaan se qabanno waxa weeye wadeeca dhig shaygii uu dhacay haddii yacni ammaano loogu dhiibo wuu ka beri yeelayaa maxaa yeelay wadeeca dhigani waa ammaana damaan isagu waa anfinayaa sidaasuu markaa uga beri yeelaya wayaxsulu wuxuu ku xasilaya alrujuucu noqod can irahni rahantii laga nodaa laga noqdaa qabla alqabdi gacan ku-dhigidda ka hor bitasarufin ayuu ku xasila yuziilu lmilka milkiga suuliya wadalika mithaal ka hibatin waaba hiba maqbuudatin oo gacanta lagu dhigay iyo oo birahnin rahan maqbuudin oo ayana gacanta lagu dhigay wa kitaabatinba wey wakadaha tadbiiruhuna waa kulan isla dare haddaan qabano iyo wa biixbaaliha uureynteeda lalwadi iyo wataswiiji ayada maya waxa uu leeyahay sheekhu waxa uu ninkii yani kaga noqon karaa intaan gacanta lagu dhigin waxaan idhi markuu laazimo laazim waxa weeye marka aanu shaygii ku noqon karin ninkii raahinkaha markaanu marhuuntii ku noqon karin marka wuxuu leeyahay ka noqod oo ninkii raahin ka noqda rahantii waxay ku xasa waana intaanu gacanta ku dhigin ninkii murtahinkaha ila hadduu gacanta kudhiga ma ansaxayo ka noqdee wuxuu ku xasilayaa buu leeyahay noqod uu rahantii shaygan uu rahanigayay intaanu ninkii gacanta u gelinin noqodkaasi wuxuu ku xasila oo la odhanayaa ninkaasi wuu ku noqday shaygii uu rahanta u waday sa dad buu sheegay wuxu uhi waan rahan dhigayo shayga rahan baan ka dhigay ninkii markaa murtahin u dhiibi lahaa baan ayaan gacanta ku dhigin oon qibboonin markaa noqod uu rahantaa ka noqday wuxuu ku xasilayaa bitasarrufi yuziilu lmilka tasarruf milkiga zuuliya kaybatin maqbuudatin waaba hibo uu gacanta u geliyey uu hibeeyeyba addoonkii buu ibi wuu xorey maxaa yeelay dee maxalkii rahanka ayaa suulay markaa mar hadduu maxalkii rahankuba suulay wixiina qablalqabdi ay ahayd shaygaa rahantiisii macnaa wuu ka noqday weeye wa birahnin maqbuudin wa kitaabatin ninku nin dayman iyo wax badan buu ahaayo nin kale isagoo awjaamicu wadu mid kale gacanta u geliyey biraan maqbuudin midkiibu gacantaba u geliyey wa kitaabatin adoonkiibu kitaabiye yihi haddaad intaa la kaalaydo xor baad maxaa yeelay xaqu lgayb xaq cid kale ayaa ku tacalluqday markaa saa darteed ayuu noqonayaa mid ka noqday mid ka noqday ayuu noqonaya wax alliyaaliyo wixii yani shaygan daabidkiisu waxa weeye rahandhigiisa ibtidaa'an bay ishortaagi lahaa yani laymatinkiisu intaa qablalqabdina waa ishortaagaya wey waxaa kaloo ayana la mid ah tadbiir hadduu tadbiir ku sameydho addoonkii haddaan dhinto xor baa tahay noqod bay noqonaysaa oo ku noqday rahandi fil adare haddaan qabo maxaa yeelay ujeedadiisu waa cidqi waa xor xorayn buu ujeedaa mar hadduu markaan dhinto xor baa tahay xorayn buu ujeedaa xoraynina dee rahantii waa anfinaysaa taanigi wuxuu leeyahay adharka ka horjeedaa maya oo ma noqonayo ku noqod uu rahantii ku noqday addoonkaa uu dib dhigay uu tadbiiriyey ma noqonayo tadbiirkaasi ku noqod uu rahantii ku noqday maxaa yeelay wuxuu leeyahay dee inuu tadbiirkan ka noqdaa wax suurtagala wa biixbaaliha yani hadduu addoontii uureeyo iyadoo lafteeda oo muwaladay noqonaysaa muwalado markay noqotona dee rahanteedu ma ansaxaynin dhalwadu haddii markaa iskaga galmoodoon waxba uraynin sabab markaa milkigiisi uu ku suuli kara maahe hadduu iskala mucaamaloodo taa iyada ku noqod ma noqonayo wala taswiij guurinina ma noqonayso yani iyana ku noqod oo masalan dee uu qof kale u guuriyo walow maata hadduu dhinto alcaaqidu caaqidka hadduu dhinto qablalqabdi intaanu gacanta ku dhigin ow junna ama aabaa ku dhacdo waa duqeeyeyba waa waasha aw takhamara alcasiiru ama casiirkii ayaa khamriyoobay aw abaqa alcabdu ama addoonkii baa firdhaday lam yabtul irahnu rahantii ma burayo fil asaxi asax haddaan qabano waxa uu leeyahay hadduu dhinto caaqidkii iyuu caaqidinaya